deegaano ka tirsan puntland ayaa waxaa ka taagan xaalad abaareed oo sababtay in ay ka hayaamaan dadka reer guuraaga ah sidoo kalena waxaa jira in ay gabaabsi noqdeen biyaha laga helo ceelasha magaalada boosaaso ee waxaa iminka ka socda gurmad loo fidinayo dadka ay abaartaasi saamaysay taas oo ay hormuud ka yihiin qaar ka tirsan culimada wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada boosaaso iyadoo puntland ay ka jirto xaalad abaareed oo sii xoogaysanaysa ayaa saamaynta ugu badani waxa ay taabatay dadka reer guuraaga ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay xoolaha nool kulaylka abaarta jirta ayaa sababtay biyo yaraan baad xumo iyo xoolaha qaarkood oo ay soo wajahdo dhimasho iyo tabar xumo gudaha magaalooyinka puntland ayaa durba laga dareemay xaaladda abaareed ee jirta waxaana aad u yaraaday cadka iyo caanihii xoolaha laga heli jiray cali kaar cabdi oo aan kula kulmay suuqa xoolaha ee magaalada boosaaso mar ay v o a booqatay ayaa ka waramay xaaladda abaareed ee ka jirta dhulka miyiga ah cali kaar cabdi baa la yidhahdaa degaankan ka imi waa degmada benderbayla roob la-aan baa jidha abaartaas xoogaa waxay ku haysaa cunxumo aan laqmo jirin oo dhulku maxdin yahay dhaayin la'aan oo meesha xilli ugu dambaysay qurdub qallalan laga cunayo oo dhammaatay biyuhu uu gaari waayey wixii dhalay waa wixii dhalay waa dhammaad oo irmaan ahaa gaaniina waa iska mayrax aan macaansha lahayn bismillaahi raxmaan biyuhuna hadda waxa weeye in gaari lagu keeno maahay waa dhaqaaqi la'yahay berkaduna waa now ceelwayeerkuna waa wiririg sidaa weeye walaal siiladda waxaan u keennay neef neef laxa iyo neef neef adigu wanu qadhadhaaya iyo wax noocaasa ma garan riyaha looma ka xaadiraho hilba male wiririg bay ku jiraan naftoodii baa alla yaa kariim ku jidha sidaa weeye walaal faarax muuse cali waxa uu ka mid yahay dilaaleyda suuqa xoolaha ee magaalada boosaaso waxaana uu v o a u sheegay in suuqa xoolaha ay ku yaraadeen xoolihii dhiddiga ahaa ee qalliinka loo keeni jiray maadaama ay abaartu si gaar ah u taabatay xoolaha waxa gobollo badan bay ka yimaadaan soomaaliya oo dhan bay siiladan ka yimaadaan waxaad dareemaysaa marka aad aragto iyagoo baabuurtiisi do-ido iyo ergi waxa ugu badan oo la isticmaalo oo siiladaa la geeya waa riyaha dhedig wey marka maadaama aad lax halkaa ku aragto iyo orgi aragto ridi baa macaashii ka dhammaaday marka sidaa darteed yaa aad xooluhu u jilaashan yihiin marka ilaahay baan ka sugaynaa barwaaqo iyo xeelina geelina waxaad arkaysaa aad buu u siguna u liitaay oo waxaa la keenayaa geel caataayoo beri hadda dhexdaase waxaa jidhay maaragtay abaartu aad bay u fara badan tahay adigu soone garowga garacad wixii xagga ka soo xiga bariga ah ilaa iyo boosaaso isku bixi badda hindiya iyo badda casintaa ay iskaga xihan yihiin waxaa ka iman jiray xoolo aad u fara badan waana dhulka aad iyo aad jilaalku hadda ugu fara badan yahay oo hadda meeshay ka iman jireen boqol kiiba boqol hadda boqol kiiba konton ama afartan baa ka yimaada wax mac sheekh fa-aad maxamuud xaaji oo ka mid ah culimada puntland ahna guddoomiyaha guddiga abaaraha ayaa sheegay in dadweynaha puntland ay ka qayb qaateen gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaana uu intaa ku daray in gobolka sanaag bari ay ka bilaabi doonaan dhowaan gurmad deg deg ah runtii markaa barnaamijkan aan bandhignayba nus doolarka rubuc doolarka halka doolar tobanka doolar boqolka doolar dadku waa soo dirayeen akawnaday ku soo dirayeen ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo laakiin goli sidaa la sheegay lacag labaatan kun oo doolarah oo laba boqol iyo booyadood iyo ka badan ay ku qiyaaseen yacni waxaa weeye waa aad iyo aad iyo aad yani tilmaan u fiican weeye waa intaasoo laysu wada geeyo oo qolo kalaana saas u bixiso oo qolo boqol booyadood bixiso oo qolo konton bixiso oo qof hal booyad bixiyo oo dad fara badani booyad isugu tagaan waxaasaa isu tegaya wayna soconaysaa insha allahu tacaala waxaan ku bilaabi doonaa oo aanu safarkayga u horreeya ku aadi doonaa yacni meelo ka mida gobolka sanaag oo aad iyo aad looga soo qaylinayo waxa ka soo baxana insha allahu tacala waa idiin soo gudbin doonaa
inkastoo xaaladda abaartu ay ka jirto goobo badan oo ka mida puntland ayaa haddana waxaa jira meelo ka mida puntland oo muddo saddex sano ah uusan ka di'in wax roob ah taasoo sababtay inay ka hayaamaan degsiimooyinka waxaana meelahaas ka mid ah gobolka sanaag bari puntland oo iminka guddiga culimmadu ay ka bilaabi doonaan biyo dhaamis faadime yaasiin jaamac v o a Bosaso.